saaran male shahdigaas baa lacag dadki tabar male taasaa keenaysa inay daataan maanta marka alxamdulilah walaaladan waad mahadsantihiin qaar allah idin siiyo intanaa qof baad afuriseen maanta qaar allah idin siiyo waxaa deeqa fura la gaarsiiyey lix boqol oo ka mid a qoysaska cusub ee dhowaan soo galay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ninkan afuri ilaahay kheyr ina siiyo maygaadana bariis bur sokor timir aleen saliid ilaahay kheyr allah siiyo ninkini afurii qoysaskana horaan ku adkayd helitaanka afurka iyo suxuurta bisha barakaysan ayaa la siiyey raashin bilooyin ku filan waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol ilaaha mahadle alxamdu alshukru intayna siisana kheyr allaha siiya muraadkooda allaha saala alxamdulilah maxaa liisii kaartoon bur e kaartoon oo timir e haaf bariis e haaf sokor e baakad caleen caag saddexle saliid eh mahaddana allah iskale alxamdu alshukru laba boqol iyo konton ka mid a dadka la caawiyey ayaa ku nool xerada qaxootiga ifo maamulka iyo mas-uuliyiinta xerada ifo ayaa soo dhoweeyey gargaarka la gaarsiiya masaakiinta tabaalaysan maanta waa maalin weyn waa maalin aad aan u faraxsannahay dadkeenii qaxootiga ahaa dhibaataysnaa yaa waxay heleen raashin aad u culus oo qiimo badan sokor bariis bur caleen timir saliid intaasoo raashin ay heleen oo midka ugu yar uu yahay maaragtay shan iyo labaatan kiila marka waa raashin aad u fiican waa raashin bil uu qofku ku afuri karo marka aad baan marka ugu faraxsannahay dadkii bixiyey waxaan leenahay sadaqada ay la baxeen ayagii waalidkood ba allaha gaarsiiyo kuwa loo keenayna allaha u barakeeyo aad baan marka ugu faraxsannahay kuwa kale ee maarna arkahayo dadkaa gadaasheenna fadhiyo eed u joodaan ee farada badan laba boqol iyo kontonka qof ah dad baa maanta ka faa'iidaystay oo fursad weyn ka helay oo raashinka qaaliga ahee farada badan siiyey haddee kuwanna maqlahayo iyakana waxaan leenahay ku dayda walaalihiin oo wadax sadaqadaysanahay maanta waa maalin nasiibka ilaahay u yeelay dadka sooman waxay ku afuraan la'a oo helay afur wanaagsan waan ilaahayna ku mahadinaynaa dadka soo dhibayna ku mahadinaynaa waxaan leenahay saruur saruura hay-adda la yidhaahdo haddii aad reerka oola baxday waalidka iyo haddaad adiga oola baxday iyo haddii aad dad badan ay iskaashadeenba waxaan leenahay ajir iyo xasanaad badan allahayna siiyo ilaahayna wuuba ina siiya waayo qofka hadduu islaamka uu qof islaam walaalkii uu wax sadaqaysto wuu heli raashinkan oo ka kooban burbariis sokor saliid timir iyo caleenta shaaha ayaa waxaa ku farxay dadkii la siiyey raashinkan badaa la nasay ilaahay laanqiyaabii galantiis walbarakale allah geliyo soomaaliya hadada ku kooyni
dhanka kale saddex boqol iyo konton ka mid a qaxootiga cusub ee ku dhaqan xaafadda buulabakti duleedka xerada qaxootiga dhagaxley ayaa helay deeqdan waxayna qaarkood shacabkan la caawiyey u muujiyeen dareenkooda sida tan magacaygu waa faadimo maxamed jaamac oo ku nool xerada dhagaxley gaar ahaan buulabakti waxaana dadka masaakiinta dadka u baahan gargaarkaan nahay dadka soomaaliya ka soo qaxaan nahay maxaa biyaha nagoo ku afuraya sida shiikuba sheegay biyaha nagoo ku suxuuranaya maasha allah waxaan ilaahay uga rajeynaynaa hay-adda saruuro ee nagu soo deeqdaa noo keentay boqolkiiba boqol in maxaa lahdaa ilaahay bedel wanaagsan ugu bedelo muslimiinta kalena ay ku dayato annaga waxaana dad gargaar u baahan bannaanka cidladaan joognaa qoraxdiya roobkaa naga hela dadka noo gargaaraya muslimiinta waxaan ka codsanaynaa hay-adda saruuro muslimiinta saruuroo kale inay ku daydaan sidoo kale ay ku daydaan boqolkiiba boqol annaguna waan u duceynaynaa awlaadooda baarra allah uga dhigo muslimiinta dhanba maxaa awlaadooda baarra allah uga dhigo wixii noo gargaaro dhan dadka waxaana buulabakti baahanayaasha ah maasha allah culimmada noo soo iyo wariyaasha noo yimina waa u tahniyadeyna ilaahay waa mahad iskale ilaahaygi nooga soo qaba soomaaliya waxaa kaloo mahad u celinaynaa soomaaliyeynta soo dhiibtay raashinkan meeshay ka soo bixiyeen wax beddelkeeda qaarqabta allaha u sahlo way mahadsanyihin wayna saacideeyeen walaalahooda baahan oo barakac ku imaaday ayay nagu saacideeyeen raashiin kheyr allaha siiya ayagana inta kaleo dhimanna waan ka sugaynaa ilaahay ha nooga soo qaado ilaahay waana mahad iskale hay-adda saruura association ayaa qaybisay deeqdan waxaana looga mahad celiyey siday uga farxiyeen dadka masaakiinta ah aad baadna u mahadsantihiin ilaahayna waxaan weydiisanay waalidiintiina inuu ilaahay meel ugu qabto ummadda islaamka ciddii afurisayna ilaahay khayr ha siiyo aadilaahay ayaa mahad iska leh maanta dadkii qaxootiga ahaa ee xerada ifa ku noolaa ee baahida u baaba'ayey suxuur haysanin afur haysanin ee adda saruura ayaa ka soo farxisay waxay u keentay raashin fara badan sonkor xidhan insha allahu ee meel loo baahnaa iyo waqti loo baahnaa iyo cunti loo baahnahay ba keenteen ilaahay ha idin barakeeyo baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra ba in leena insha allah ayaan u faraxsannahay maanta oo maalin jimco ay tahay oo ramadaan ay tahay oo intaan qoysas ah oo masaakiin ah oo maanta laga farxiyey waa arrin aad iyo aad u qiimo badan waxaan halkan u- ugu ducaynaynaa walaalihii arrintan isku soo hilqaamay marka xigana waxaan u mahad celinayaa eh, hay-adda sarura association kuwaasoo caawiya walaalo badan oo baahan Eh, marka waxaan leeyahay eh, meeshaad kasoo saarteen bedelkeeda oo qeyrqab ilaaha idiin geliyo Eh, wax barakana allaha ka dhigo Eh, baahida intaa kuma eko baahida way badan tahay marka waxaan ka codsan lahaa walaalaha muxsiniinta ah intuu ilaahay wax siiyey dadka baahan inay ilgooni oo ku fiiriyaan si kastaba ha aatee deeqdan afurkee la siiyey qaxootiga cusub ayaa waxaa ku baxay adduun dhaqaale oo ka badan lix malyan oo shilinka dalka ah maxamed baaruud xuseen warbaahinta heystaa dhadhaab